socdaalkani waxa ujeedadiisa ay tahay inuu taageero ugu muujiyo dowladda israa'iil inuu taageero ugu muujiyo waxaa sidoo kale garab socda kulan uu la qaada madaxweynayaasha masar urdun boqorka urdun iyo madaxweynaha falastiin marka walaal waxaan odhan karaa ujeedada ugu weyn waa taageero u muujinaya israa'iil iyo inuu dadka reer maraykan ee halkaa ku noqday ama lagu qafashay ama ku dhintay inuu markaa dareenkooda muujiyo waa gartay dhinaca kale arrimo bini aadamtinimoa maalmahanba laga shaqaynayo sidii loo furi lahaa marinka rafax ee markaa sahayda looga gaadhsin lahayo arrimaha gargaarka bini aadaminimo waxaa ka go-aan marinkaasi biyihii iyo korontadii wax dawooyin oo soo gelayna ma jiraan markii hore baan ogeyn ilaa labadii kun iyo lixdii in marinka qasa uu go-doon ku jiray marka waxaa dhici karaysa in isbimaatinka madaxweynaha maraykanka uu imaanayo gobolka inuu kusoo beego in la furo marinka kasa iyadoo dowlado fara badan oo caalamkana culays ku saarayaan maraykanka maadaama uu yahay furaha siyaasadda israa'iil inuu israa'iil ku qasbo inay joojiyaan calalaqal axbad joojin biniaadamnimo in la sameeyo sidii halkaas gargaar loo gaadhsiin lahaa waran dagaalkan iminka kasoo cusboonaaday bariga dhexe muxuu kaga duwan yahay dagaaladii hore maaha markii koowaade dagaal sidan oo kale ah uu dhex maro falastiiniyiinta iyo dowladda israa'iil muxuu kaga duwan yahay dagaalkan walaal waxaa la odhan karaa markani waxay kaga duwan tahay dagaaladii israa'iil ay gashay abid oo dagaalkii ugu khasaaraha badnaa sida ay sheegeen ciidamada iyo saraakiisha dowladda yuhuudduna waxa weya guuldaradii ugu weyneed abid soo gaadhina sida awgeed dowladaha aasaasay ama taageerada kayaanka saxyuuniga ah ama israa'iil gobolkan ka samaysan waxaa la odhan karaa waxay u baqeen amnigooda difaaca banaanka iyo amniga israa'iil labadaba way u baqeen sidoo kale waxaa baqdin aada u badan ay ka jirtaa in dagaalku noqdo mid heer gobol ah iyo sidoo kale mid saameeya wadamo badan oo caalamka ah sida haddaba wa maraykan ka dhacday ilmaha yar reer falastiin lagu dilay waxaa dhici karaysa in dagaalku noqdo dagaal wakaalad oo xisbillahi dhinaca saameyn kasoo gasho sidoo kale waxaa dhici karaysa dowladaha galbeed dowladaha bariga dhexe haddii aanay dowladnimo uga qayb qaadanayn in ay dhacdo inay ku guuldareystaan inay shacabkooda kontarolaan ugu dambeyntii cabdicasiis socdaalka madaxweyne biden ee bariga dhexe markaad eegto kulamada uu la yeelanayo madaxda carabta iyo kuwa israa'iil ee uu talabiib kula kulmayo maxaad u malaynaysaa inay ka bedeli karto markaa xaaladan maxaase laga filanaya inay kas
sidaan sheegay horta taageero weeyaan dowladda israael u muujinayo rajo badan lagama qabo inay wax ka bedesho sida haatan dagaalku u socdo usbuuca soo socda calalaqal ama tobanka maalmood ee soo socda waxaa la odhan karaa dowladaha maraykanka uu la kulmayo sida boqorka urdun madaxweynaha suldada falastiin iyo madaxweynaha masar waxaa la odhan karaa inuu ku qanciyo in uu hadduu maraykanka yahay uu israa'iil ku amri doono inay dagaalkeeda kusoo gebagabayso muddo kooban si markaasi ay u noqoto wax ay madaxweynaha maraykanku uu ka iibin karo dowladaha bariga dhexe taasaa la odhan karaa uu ku qancin karaa laakiin si wax degdeg oo haatan labada usbuuc ama tobanka maalmood ee soo socda uu dagaalku sida u socda uu ka bedeli karo marka laga tago in laysku dayo in marinka marinka rafax in la furo marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo ما تتورى